بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وبهذا علم الفرق بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل فليس كل قول أو فعل يكون فسقا أو كفرا يحكم على قائله أو فاعله بذلك وبهذا كان لسو شيغي سببتيسو culima waxaa la ogaaday alfarqu farqiga u dhexeeyo bayna alqowli qowl beenkiisi iyo waalqaa'ili qaa'ilkii qowlkii iyo qaa'ilkii beenkiisi inuu farqi u dhexeeyo ayaa lagu ogaaday shuruudadii iyo waxyaabahaas hadda soo sheegay musanifka raxmatullahi caleyh iyo wa bayna alficli waalfaacili ficilka same ficilka lasame la sameeyaha iyo faacilka wax sameeyaha waayo ficilka iyo falka dhacay waayo macnaha wa bayna alficli falkii beenkiisi iyo alfaacili faacilkii sameeyaha beenkiisiina in farqi u dhexeeyo ficilkan la samaynaayo oo dhacayo iyo faacilkaani ficilkan xaggiisii ka dhacayo in la kala qaadaayo falaysa kullu qowlin qowl kasto aw amase ficilin ficil kasto ma aha yakuunu mid ahaanayo fisqan faasiqnimo faasiqnimo mid ahaanayo ma aha akbar ayaa loola jeeda hadda meeshaani fisqiga laba waayo akbar iyo asqar waayo aw kufran gaalnimo akbar ayadaa loola jeeda ayadana hadda meeshaani kufran akbar waayo kufran si waa labo akbar iyo asqar yakunu falaysa kullu qowlin qowl kasta oo amase ficlin ficil kasta yakuunu ma aha mid ahaanayo fisqan faasiqnimo aw kufran gaalnimo iyo xukamu mid loo xukumayo calaa qaa'ilihi qofkii yidhaahday oo amase faacilii qofkii sameeyey bidaalika kaas iyo kufriga ah ama fisqiga mid loo xukumaya ma aha maxaa yeelay shuruud iyo mawaanic ayaa meeshaasi loo kala fiirinayaa qaala shaykhu lislaam ibnu taymiyata raximahu llahu tacaala safxada boqol lixdan iyo shan mujalladka soddon iyo shanaad bimajmuuci lfataawa waslu daalika kaas asalkiisu anna almaqaalata maqaalada allatii maqaaladaasoo hiya ayadaba kufrun gaalnimo ah bilkitaabi markii loo fiiriyo loo bandhigo wasunnati i sunnada loo bandhigo iyo walijmaaci loo bandhigo kelimada gaalnimada hadday tahay maqaalada hadday gaalnimo ay tahay yuqaalu waxaa la yidhaahdaa hiya kelimadaasi kufrun maqaaladaasi kufrun gaalnimo waay ayaa la yidhahdaa qowlan qowl ahaan yutlaqu waa la itlaaqayaa qowl ahaan waa kelimadaasi gaalnimo waaya ayaa la yidhahdaa laakiin kii dhahay gaal waaya alaadul lama dhahayo kamaa sida dallad ay tusinayso alaa daalika arrinkaasi addalaa'ilu dalaa'ilta tusinayso dalaa'ishaasoo alsharciyatu loo nisbeeyey sida dalaa'isha sharciga loo nisbeeyey kelimadaasi waa la dhihi karaa haddii loo bandhigo inay gaalnimo tahay kitaabka kitaabka loo bandhigay kitaabka markii loo bandhigo waxaa soo baxday inay kelimadaasay tahay kelimatulkufri sunnada loo bandhigay waxay noqotay sunnadii waxay ku xukuntay kelimadaas inay tahay kelimatulkufri ijmaaca loo bandhigay kelimadaas inay tahay kelimatulkufri haddii saasay mar tahay maxa la yihahdaa marka qowl ahaan waxaa la yihahdaa waa gaalnimo taasi qowlan waxaa la yihahdaa qofkii waxaa sameeyey waa gaa waxyaabahaasi samayntaasi waa gaalnimo waay samayntaasi waa gaal qofkii waxaa sameeyey waa gaal laakiin hebel waaye hebel la sameey miy ahaa isaga waa gaal lama dhahayo qofkii waxaa sameeyo waa gaal waa la dhihi karaa qofkii waxa sameeyo samayntaasi waa gaalnimo wax alaal qofkii waxa sameeyan waa gaal waa la dhihi karaa laakiin shaqs ahaan hebel haddii yahay hebel waa maya ilaa istifaau shuruud intifaau lmawaani laga helayo maxaa yeelay fa ina aliimaana iimaanka min alaxkaami axkaamtii ayuu ka mid yahay axkaamtaasoo almutalaqaati lagala kulmay laga soo qaatay can illaahi alla xaggiisii laga soo qaadanayo waaye iyo rasuuli rasuulkiisii iimaanka waa wax ilaahay xaggiisii laga soo qaadanayo waaye oo lagala kulmo iyo rasuulka xaggiisii lagala kulmo waaye iimaanka axkaamtaasa ka mid yahay iimaanka sidiisiiba wuxuu ka mid yahay axkaamta alla xaggiisii laga qaadanayo waaye qof mar ilaahay inuu rumaysan yahay loo xukumey wax iimaankaasi ka saaraayo caddaan caddaan in loo helo waayo qofkan haddii mar iimaan loo xukumey wax iimaankaas rasuulka inuu rumeeyey loo xukumey inuu loo helo waxa caddaan ah inuu iimaankaasi ka zuulay loo helo way cad laguma degdego marka waxay lamid yahay axkaamtantoodii kale laysa dalika arrinkaasi iyo iimaankaasi ma aha mimaa kii ka mid ma aha yaxkumu fiihi dhexdiisiiba annaasu dadka iska xukumayaan ma aha bidunuunihim malayaashoodii iyo wa ahwaa'ihim ahwaa'adoodii wax ayaga ka xukumanayaan keli ma aha bal waxaa laga xukumayaa daliil waay iimaan haddii qofkan loo sugay qofka asal muslimka asalkiisii in cadaaladiisii iyo islaamnimadiisii baaqa tahay waay laabudda wax saaray in ilaahay xaggiisa laga helo ama rasuulka xaggiisa laga helo waay mooyaane qofka sahwadiisii inuu qofkan asaga khilaafay ama asaga u arko inay arrintan ay qalad ay tahay gaalnimo tahay qofkiina saas u xukumo ma aha iimaanka saas yaaryaar laguma zuulin karo qof muslima iimaankiisii ama qof mu'min ah iimaankiisii yaaryaar laguma zuulin karo bal xuja alwaadixa ayaa lagu zuulinaya waay sidaa daraaddeed nebigu wuxuu ku qayday ilaa an taraw kufran bawaaxan cad waay cad waay laa yaxtamil taawiil hataa laguma degdego marka qofka muslima gaalaysiintiisa halis waay walaa yajibu ma waajibaayo an yuxkama in la xukumo fii kulli shaksin qof kasta dhexdiisii qaala yidhaahday daalika kelimadaasi gaalnimadaa ku qoolay in la gaalaysiiyo gaalnimo loo xukumo waajib ma aha biannahu maxaa waay waa kan isagaba sheegaba kan waay walaa yajibu ma waajibaayo an yuxkama in loo xukumo fii kulli shaksin qof kasta dhexdiisii qaala ku qoolay daalika arrinkaas ku qoolay kelimadaasa biannahu shaksigaasi kaafirun inuu yahay looma xukumayo xataa yahbuta ilaa sugna sugnaado xataa yahbuta ilaa sugnaado fii xaqihi xaqiisi shuruudu takfiiri waay gaalaysiintii shuruudadeeda waay watantafii ay baxdo la waayo anfoonto mawaanicuhu waay waxyaabay u diidayay waay mawaanic baa laga wadaa wixii ninkan inuu gaalnimo kadha ku dhacay u diidayay meesha laga waayo waay hadday joogaan laakiin mawaanicda hadday joogto ee ma gaalo waayo haddii mawaanicda meesha laga waayo ee waa gaalo waayo marka mithlu man qof oo kale waybay qaala yidhaahday ina alkhamra khamrada aw iriba aw iriba ribada xalaalun waaye oo mid xalaal ah inu qof dhaha oo kale waayba ina alkhamra khamrada aw ariba ribada xalaalun waaye inuu qof dhaha waayba muxuu saasu dhahahe liqurbi cahdihi zamankiis ayaa dhow bilislaami islaamnidu ku dhow yahay mar dhow soo islaamayba waqtigiisii dhowaantiisii darteeda waay liqurbi cahdihi waqtigiisii dhowaantiisii darteeda bilislaami ku dhow yahay aw linushuu'ihi barbaaridiisii darteeda fii baadiyatin kusoo barbaaray baadiyadaasoo baciidatin fog ka fog magaalada iyo culammadantoodii badan culamada sideed waxay u badan tahay magaalooyinka soo ma baadi waa ka yar tahay ninkan markii meesha culimmada ku badnayday maba joogee wuxuu kusoo barbaaray meel fog baadiyo fog ah cilmiga ka fog waay meelahaasu ku soo barbaaray markaasu wuxuu leeyahay ribada soo maa waa xalaal khamrada soo maa waa lacabi karaa maxaad diidaysaa saasuu la soo fadhiistayba waana muslim waaye ninkaas yaalaa dulmi la gaalaysiinayaa qofkii khamro xalaal waaye ribada waa xalaal ee ayadoo aan la kala qaadin jumlatan uu dhaho xukunkiisii qoolkaasi muxuu yahay xukunkiisii gaalnimo waaye aayadda beeninaya haddii oo wax aayadihii tusinayanba beeninayaan xaramay idan ninkaasi isagoo saasa lama dhahayo gaal waaye maxaa dhahay هناك فرق بين القول والقائل والفعل والفاعل واي ninkan inuu gaalo maxaa u diiday marka maanica ku qumay aljahlu aljahl ay waay waayahay oo ama samica ninkan wuxuu maqlay kalaaman kalaam kalaam uu maqlay kalaamkii maqlay ay ankara inkiray kalaamkaasoo ankara isaga inkiray hu kalaamkii waay kalaamu maqlay waana inkirayba muba jiro buu dhahay kalaamkan walam yactaqid ma ictiqaadinaayo annahu kalaamkaasi min alqur'aani inuu ka mid yahay alkariimi aayad baaba may wax leeyahay wax jariba maaha waada aayaddaas aayad maaha war wax jir maaha naga tagin waxaas wax jariba maaha uu leeyahay waaba inkirsan yahayba maba sugna uu leeyahay haye walaa annahu min axaadiidi rasuuli lahi sala alay wasalam kalimadaas in axaadiista nebiga ka mid tahayba ma aaminsanba ninkaasi markii waxaa la leeyahay gaalo ma la dhahaa maya waxaa la fiirinayaa shuruudii iyo mawaanicdii loo fiirinaya kamaa sidii kaana ahaayay bacdu salafi salaf qaar ka mid a yunkiru mid uu inkiraya ashyaa ashyaa sheeyaalo xataa yadbuta ilaa sugnaado cindahu agtiisii ana nabiya sal slam qaalaha inuu yidhahday ima ilaa loo sheegayo warka nebiga ka sugan yahay laga dhahayo markii hore markii loo sheegay waxay dhihi jireen waa wax jir mahayo wax iska dhaaf waay ilaa loo sheego way sugan tahay soo maaha markaasi waa qaadanayaan cid gaalaysiisayna ma laha hadhay islaamnimadiisa waa usubtay ninkaani maba soo gaarin xadiidkaani weligiisiba ma maqlin ma u malaynaya inay aayad tahay ma u malaynaya inay xadiis yahay kadibna markaasi loo caddeeyey loo sheegay oo caddaatayba waa qaadanaya markaas markii loo sheego uu diido haa markaas waa la xukumaya laakiin isagoo marba aan loo sheegin hee iqaamatulxija aan ku dhicin looma gaalaysiinayo waay ilaa an qaala ilaa dhahay uu yidhaahday sheekhulislaam ibnu taymiya faina haaulaai kuwan laa yukafaruuna lama gaalaysiinaayo ujeedaa ictiqaadka salafka wasan faina haaulaai gordaan intaan hadda lasoo sheegay waay oo kii ribada waa xalaal khamrada waa xalaal ay kelimadaasi ma jirto iyadoo qur-aankana ka mid ah nebiga hadiiskiis ka mid ah ma jirto uu dhahay qordaan lama gaalaysiinayo ilaa xujada lagaga ogaayo waay marka ilaa an qaala ilaa yidhaahdo faina haaulaai kuwan laa yukafaruuna lama gaalaysiinayo xataa taquuma ilaa ka istaagayso calayhim dushooda alxujatu xujada ka istaagayso birisaalati risaalada loo nisbeeyo xujada kamaa sidi qaala allahu ilahay yidhahday tacaala sareeye lianlaa yakuuna si aan u sugnaanin linaasi dadka allah ilaahay dushiisu xujatun xujo bacda rusuli bacda irsaali rasuli kadib waay waqad cafa allahu ilaahay waa cafiyey lihadii tana alumma ummadana ah can ilkhaطa'i gefka xaggeeda xaggiisa waa u afiyey iwa nisyaan ilowgii waaye intaha kalaamuhu raximahu llahu tacaala وبهذا أيو الله ابن عثيمين كان سبب كيسي وبهذا أي وبهذا الم... وبهذا وبسبب هذا واي كان لسو شيء مذكور كان سبب كيسي علم واحد لو قادي أن المقالة مقالة أو الفعلة فعل فعل ذا قد تكون إنيها نيسو كفرا قال نمو أو فسقا فاسق نمو إنيها نيسا لغيابا أي دعيسو ولا يلزم كما لازم أيو من ذلك كاس fisqigaasi gaalnimadaasi ah an yakuuna alqaa'imu qofku u istaagay bihaa iyada u istaagay kaafiran inuu noqdo gaal aw faasigan inuu noqdo kama dhalanayso kama laasimayso maxaa dhacay ima ima liintifaa'i shuruudi takfiiri takfiirkii shuruudadiis ayaa meesha laga waayay hede shuruudu takfiir meesha laga waayana ma gaalowayaa maya aw tafsiiqi waay aw amase wujud aw amase wujuudi maanicin waay maanic ayaa meesha joogaba sharciyin ah yamnacu huwa maaniciga diidaayo minhu gaalnimadaas ma fisqigaas diidayaba meesha jooga maanic meesha jooga ma gaalo waayo markiidan laakiin man intasaba qofkii unusba sheegdo ilaa kayri lislaami islaamnimada wax aan ahayn waay yahuudnimo iyo nasraannimo iyo waxyaabahaas qofkii unusba sheegdo ucdiya waa la siinayaa axkaamu lkufaari gaalada axkaamtooda la siinaya fi dunyaa asigaas ku darayba waa lagu xukumaya gaal waa laleeyahay ninkaasi waa gaal maxaa dhahay hadda wuxuu doorbaday diin lyahuud diin nasaara waman tabayana qofkii u cadaato lahu isaga u caddaado lahu isaga alxaqu xaq u caddaado oo fa asara daa'imo wato calaa mukhaalafati mukhaalafadiisa dusheeda daa'imo tabacan haal uu raacayo liictiqaadin ictiqaad raacayo ictiqaadkaasoo kaana ahaa yactaqiduhu mid asaga ictiqaadin jiray hore aw mase matbuucin matbuuc mid la raacayo u raaco kaana ahaaday matbuucigaasi yucadimu mid asaga weynaynayo hum matbuucigaasi qof asaga weynaynayo waa sheekh hibl uu leeyahay faraq dalaal ka mid ah madhabkiisii aaminsan yahay oo amase dunyan duny adduunyo raaco dunya adduunyo raaco waay kaana ahaaday adduunkaasi yu'hiruhaa mid asaga doorbanayo waay jecelyahay darteeda waxaas u sameeyo fa inuu ninkaasi yastaxiq wuxuu mutaysanayaa maa kii ayuu mutaysanayaa taqtadihi keensanayso tilka taas taasoo almukhaalafa mukhaalafada ah min kufrin ah gaalnimo aw fusuuqin ah faasidnimo saas waa loo raacaya loo loo loo xukumaya markaasi wixii isaga mutaystay haddaba facala lmuumini qofka muuminka ah dushiisii waxaa waajib ku ah an yabniya inuu dhiso muctaqadahu muctaqadkiisi iyo wa cilmahu cilmigiisii calaa kitaabillahi ku dhiso tacaala sareeya wa sunnati rasuuli ku dhiso sala allahu alayh wala alihi wasalama oo fayajcala ka yeesho humaa labadaasi imaaman imaam ka dhigto lahu isaga imaam ka dhigto yastadiiu iftiinsanaayo binuurihimaa labadaas nuurkooda iftiinsanaayo ku soconayo waay wayasiiru ku soconayo calaa minhaajihima waay minhaajihimaa manhajkoodii dushooda ku soconayo ka dhigto maxaa yeelay fa ina dalika kaasi kitaabka iyo sunnada in laga dhigto imaam iyo manhaj lagu soconayo huwa siraadu lmustaqiim waaye siraadkii toosnaa waaye siraadkii toosnaa xisiga ahaa miya mase macnawiga ahaa xisi macnawiga ahaa waaya aladii kaasoo amara allahu ilaahay faray tacaala saraya bihi isagaasi siraadkaasi qabsashadiisii fii qowlii ku faray qowlkiisii dhacdiisii wa anna haadaa kan siraatii waa siraadkaygii mustaqiiman halu yahay mid toosan fattabicuuh raacan miyahow walaa tattabicuuh ha raacinin assubula waddooyinka fatafaraqa bikum idinla kala tagto can sabiilihi waddadii alla xaggeed dalikum nimiyahow kaa wasaakum bihi waa kii alla idin dardaarmay lacallakum tattaquuna likay tattaquu si ilaahay aad ugu baqdaan waay walyaxdar haska ilaaliyo qofka muslimka ah maa wixii yasluku ay mareen hu maaga bacdu nnaasi dadka qaar ka mid a oo min kownihi bacdlaga ahaanshihiisii yabnii mid dhisay muctaqadahu muctaqadkiisii oo camalahu mase camalkiisii ku dhisay calaa madhabin mucayanin madhab gaar ahaaneed ku duldhisay inuusan maro haska ilaaliyo way qof madhab gaar ah hee muctaqadkiisii ku dhisay in la raaco ha laska ilaaliyo fain fain raa faidaa ra'a way faidaa ra'au haddii arko nimarka bacdahaas bacdigaasi nusuus alkitaabi kitaabka nusuustiisa iyo wasunnati sunnada nusuuskeeda haddii arko calaa khilaafihi asaga khilaafkiisi khilaafi khilaafi lbacdi wey bacdada inay khilaafsan yihiin u arko xaawala isku daynaayo sarfa haadihi tan leexinteeda taasoo nusuusi ah ilaa maa kii xaggiis u leexinaayo yuwaafiqu dalika arrinkaas waafaqaayo kee kaas oo almadhabi ah isaga raacsan ah calaa wujuuhin wejiyaalo hee ugu leexinayo waay wejiyaalo ugu leexinayo waay oo mutacasifatin hee sida sawaabka khilaafsan mutacasifa ah sida sawaabka khilaafsan oo walaas ku jiro waay weliba oo fayajcala ka yeelo ninkaas alkitaaba kitaabkii sunnata sunnada taabicayni kuwa raacayo laa matbuucayni kuwii la raacayba aan ka dhigin oo kuwa wax raacaya aan ku dhigo waay madhabkii baab la raaca kitaabkii sunnada ay wax raacayaanba saas ka dhigaya waay oo fayajcala ka dhigayo ninkaasi bacdahaas alkitaaba kitaabka sunnata sunnada taabicayni laba raacayo laa matbuucayni laba la raacayo aan ka dhigaynin waayo wamaa siwaahumaa kitaabkii sunnada wixii ka soo horayni imaaman ka dhiganayo laa taabican waayo mid raaci aan ka dhiganaynin waayo yaab waayo kaasoo kale madhabkiisii in la iskala maro waa la iska ilaalinaya waayo وهذه تن طريق طريق وهي طريقة من طرق أصحاب الأهوى أصحاب الهوى ده وهذه تن طريق وطريق طريقة صو min duruqi ahli lhawaa hawada dadkeed asxaabi alhawaa hawada dadkeed duruqdoodii ka mid ah waaye laa laa atbaci alhawaa hudaa hanuunka kuwii raacay wadadoodii ma aha qofka labaday waay inuu yahay atbaacu alhawaa iyo atbaacu lhudaa le waay wax kale ma jiraan qof inuu yahay mid hawadiisii raacay iyo inuu yahay mid hanuunka raacay waay haddaba qofkii hawadiisii raacay waa dhaleecaysan yahay qofkii hanuunka raacayna waa ammaanan yahay laa atbaaci hudaa dheh hanuunka kuwii raacay aan ahayn waay wadadoodii waay waqad adama allaahu ilaahay waa dhaleecay waa ceebeeyey haadihi tan taasoo ariiqi waqad adama allaahu ilaahay waa dhaleecayey haadihi tan taasoo ariiqa waay ariiqana ilaahay waa dhaleecayey fii qowlihi ku dhaleecay ku ceebeeyey oo maxaa muxuu dhahay waa kana walaw hawada liska raaca waay macnaha walaw ittabaca alxaqu xaqa haddii raci lahaa ahwaa'ahum dadka hawiyaashoodii ahwa'doodii hee la fasadat isamaawaatu waalardu waman fiihinna ayaa fasaada lahaayeen maba dhicin waay mustaxiil waay laakiin soo maa mustaxiil waay maa calaika bimustaxiilin mustaxiil waay xaqa inuu dadka hawadooda raaco waa mustaxiil haddii ka soo qaad waay ka soo qaad waay low kaana fiihima aalihatun ila allah oo kale walow itabaca alxaqu xaq haddii raaci lahaa ahwaa'ahum dadka ahwa'doodii la fasadat isamaawaatu samaawooyinka way fasahaada lahaayeen iyo walardu dhululkiiba waay iyo waman qof ayaa fasahaada lahaa fiihinna ku dhex sugan samaawooyinkii iyo dhululka dhexdoodii waay bal iska badaaye ataynaahum waan ula yimaadnay buu dhahay allah tabaraka wa tacaala bidikrihim dikrigoodii sharaftoodii qur-aanka laga wado fahum ayaga can dikrihim dikrigoodii sharaftooda xaggiisii hee mucriduuna waa ka jeesan yihiin ma raacayaan waay way ka leexdeen waay hee maxay raacayaan madaahib iyo wax gaar ah ayay raacayaan qoladaas in laiska ilaaliya waay hawada in la raac ma aha waxaa la raacayaa hudaa hudaa hanuunka la raacaya wanaadiru midka fiirfiirinaayo wanaadiru midka fiir midka fiiriyo ama fiirfiirinaayo fii masaa midka fiirfiiriyo fii masaaliki nnaasi dadka hee waddooyinkoodii iyo madaahibtoodii waaye fii masaaliki nnaasi dadka madaahibtoodii waaye wannaadiru mid qofkii fiiriyo fii masaaliki nnaasi dadka madaahibtooda iyo waddooyinkooda dhexdooda fiirfiiriyo fii haadaa kan dhexdiisii ku fiirfiiriyo kaasoo albaabi ah baabkee baabu asmaa illaahi wa sifaatihi baabu lcaqiida wa hee yara wuxuu arkayaa alcajaba yaab alcujaab lala yaabay waay alcajab alcujaab waay yaab lala yaabo ayuu arkayaa waay xaqiiqatan waa yaabaysa waa waa wax lala yaab way yihiin sida kooxooyinka waxyaabaha ay kala aaminsan yihiin inta badan haddii aad aragto waad yaabaysaa waad yaabaysaa waay inta badan sida insha allah noogu imaan doonto taqriibkaba fahum wayucrafu mas wayacrifu dheh wuxuu garanayaa naadirkaasi shiddata iftiqaarihi marka baahidiisii darnaanteed ilaa rabbihi rabbigiisa xaggiisu u baahan yahay fa huwa xariyun an yastajiiba allah meeshan nusakta qaar wax kale qorayaan waxba ka maqan meeshan ma haysan dadka qaar kamida waa kalimooyin ayaa ka maqan kan oo kale iska fiirfiirso qofay u qorayaan waa iska fudus yihiin wayacrifu waa garanayaa shiddata iftiqaarihi baahidiisii darnaanteeda ilaa rabbii u baahan yahay fa huwa ninkii xariyun waa ku habboon yahay ama waa ku owleysan yahay an yastajiiba waa ku habboon yahay dheh an yastajiiba allahu ilaahay inuu ajiibo tacaala sare lahu ninkaasi su'lahu su-aashiis ilahay inuu ajiibo waa ku owliyahaye ilaahay haggiisii u laabto ilaahay ha baryo waddada fiican ilaahay ku hanuuniyo madhadka fiican ilaahay ku hanuuniyo ictiqaadka fiican ilaahay ku hanuuniyo ha weydiisto waay maxaa yeelay qoladaasi waxay ku sugan yihiin wax yaab adag liyaabayso ku arkaysaa way dariiqaasi baabka caqiidadani waa halis khatar ay ku sugan yihiin yaquulu llahu ilahi wuxuu leeyahy tacaala sare waidaa sa'alaka haddii ay ku weydiiyaan nebi moxamed ow cibaadii addoommahay canii xaggaygii fa innii aniga qariiban anahay mid u dhow ujiibu waan ajiibaya dacwata daaci kan barinaaya baryadiisii idaa dacaani markii barinaayo waay falyastajiibuu lii ha i ajiibaan ayuu leeyahy allah addoomahayga ha i ajiibaan horta warkay ha yeelaan wixii aan u diray ha qaataan falyastajiibuu lii ha i ajiibaan waay walyu'minuu bi ha i rumeeyaan lacallahum yarshuduuna likay yarshuduu si ay u hanuunaan shaka kuma jiro qofkii alla ajiibo oo rumeeyo oo maro waddadii ugu talagalay inuu hanuunayo sawaabka sida saxga ah oo maraayo waay ahlu sunnada mar walba waxay higsanayaan alkitaab walsunna aldaliil dhinaca walba waay maa min masalatin ilaa waxay u marayaan daliil waay saasaa la rabaa marka hebla ka soo gaaray keligeed ma tarayso waxba fanasal allah ilahay waxaan weydiisanaynaa tacaala sare an yajcalana inagu naga yeelo miman qof qola ra'aa ama miman qof haggiisii ra'aa arkay alxaqa xaqa xaqan xaqnimo u arkay wattabacahu raacay wa ra'aa arkay albaadila baadilka baadilan baadilmo arkay oo wajtanabahu ka fogaaday ilahay ina qoladaasi hanaga mid yeelo ayaan weydiisanayna wulay musanif raxmatullah aleyh aamiin waan yajcalanaa ilahay ina naga yeelo hudaatan kuwa hanuunsan oo muhtadiina la hanuuniyey haddana wasulaxaa'a kuwa wanaagsan oo muslixiina wa hagaajinayo wasulaxaa'a kuwa hagaagsan waayo oo muslixiina haddana wa hagaajinayo wa allaa yusiqa ilaahay inuusan ciilinine quluubanaa qulubtayni bacda id hadaana markiina hanuuniyey kadib waayo wayahiba alle in noo hibeeyo lana anaga minhu xaggiisa raxmata naaris nooga hibeeyo maxaa yeelay innahu alle huwa allaya alwahaabu ahaa midka hibaynta badan waayo walxamdu lilaahi allah yaa mahadleh allahaasoo rabbiilaalamiina makhluuqaadka rabbigoodii ahaaday alladii allahaasoo binicmatihi bisababi nicmatihi nicmadii sababteeda tatimu saalixaatu waxyaabaha wanaagsan ku taab noqonayaan wasalaatu ammaan iyo wasalaamu badbaadi calaa nabiyi raxmati naxariistii nebigeeda dushiisii ha ahaato wa haadi lumma ummadda hanuuniyaheedii dushiisii ha ahaato ilaa siraad alcasiizi allihii casiiska oo sharafta badnaa mas awoodda badnaa siraadkiisa haggiisii ku hanuuninayay alxamiidi allihii xamiidka maxmuudka loo mahadinayay salaadkiisii ku hanuuninaya waay biidni rabbihim rabbigoodii idinkiisii kuga hanuuninayay wa calaa aalihi aalkiisii korkooda ha ahaato iyo asxaabi asxaabadiisii iyo man qola oo tabica raaceen hoom asxaabada waay biixsaanin ku raacay ilaa yowmi iddiini aakhire ilaa laga gaarayo waay tamma kitaabkii waa dhammaaday buu leeyay musanifka fi lyowmi alkhaamis cashara maalintii shan iyo tobnaad min shahri shawaal bisha shawaal laga joogo sanadka markii uu ahaa kun afar boqol iyo afar hijrida biqalami mu'alifihi mu'alifkiisii qalamkiisa ku dhammaaday qalam mu'alifkaasoo alfaqiiri u baahnaha ahaa ilallah ilaahay haggiisii oo moxamed saalax al uthaymiin ahaa tacqiibun maciyat llahi tacaala likhalqih horta kitaabki intaa ku dhammaaday alqawaacid lmuthlah waa dhammaaday ilaahay mahadiisii laakiin meeshaani wuxuu ahaa wuxuu qorayaa kutubta qaar ay qorayaan tacqiib maciyat llahi tacaala likhalqih horay aan isaga uu uga soo hadlay majalatu dacwa asacuudiya dhahaye daatada markii isaga musaniifku raxmatullahi alayhi ilaahay maciis ka hadlaaye ka hadlaaye bidaatihi ayaa makhluuqiisii mu u yahay u dhahaye ayaa markii risaaladaasi asiga majaladaasi oo majaladadaasi addacwa ku kuga kaga hadlay ayuu meeshani ku sheegayaa marka haddii la dulmarana waa muraajaco wixii horey loo tii loo soo dhaafay oo maciide loo soo dhaafay haddii la iska dhaafana waa nagu filan tahay aan is leedihin may ku daraynaa والله سبحانه وتعالى عليم